waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
kulamo dhanka siyaasadda ah ayaa ka socda magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug waxaana halkaasi iminka ku sugan dhammaanba musharaxiinta iyagoo u taagan xilka madaxtinimo ee maamulka galmudug kulamadan ayaa ah kuwa looga arrinsanayo arrimaha siyaasadda ee galmudug oo beelaha qaarkood iyagu sheegay inay saluugsan yihiin habka loo soo xulay xildhibaanada halkaasi lagu dhaariyey sidoo kale kulamada ayaa ku aadan sidii musharaxiinta iyagu u taagan xilka madaxweynenimo iyo kuwa iyagu doonaya guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenka ay cod uga heli lahaayeen xildhibaanada baarlamaanka ee maamulkaasi dhowaan ayaa la dhaariyey inta badan xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulka galmudug oo ka kooban sagaal iyo siddeetan xildhibaan oo labaatan ka mid a horey ay u soo xuleen ururka ahlusunna oo in muddo ah dartood hakad ay ugu jireen dhammaystirka howlaha dhismo ee maamul goboleedkaasi galmudug oo dowladda dhexe ay ku howlanayd kulamadan ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ah ololaha ballaaran ee loogu jiro doorashada guddoonka baarlamaanka maamulkaasi galmudug waxaana qaar ka mid a musharaxiinta ay dadaal badan ku bixinayaan siday u heli lahaayeen codadka xildhibaanada halkaasi lagu soo dhisay guddiga doorashooyinka guddoonka baarlamaanka labaad ee maamulkaasi galmudug ayaa waxay shaaciyeen shuruudaha laga doonayo qofka u tartamaya xilka guddoomiyaha baarlamaanka galmudug iyo ku-xigeenadiisii shuruudaha guddiga ay soo saareen oo ka kooban ilaa iyo sideed qodob ayaa waxaa ugu muhiimsanaa in ruuxa tartamaya uu yahay muwaadin soomaaliyeed oo ka soo jeeda deegaanada maamulkaasi galmudug sidoo kalena uu haysto shahaado jaamacadeed ama wax u dhigmaa sidoo kale shuruudaha ayaa waxaa ka mid ahaa in ugu yaraan uu leeyahay shan sannadood oo khibrad hogaamin maamul ah iyo in uusan gelin faldembiyeed uu ku mutaystay xukun maxkamadeed musharaxa guddoomiyaha baarlamaanka ayaa waxaa sidoo kale laga doonayaa inuu bixiyo lacag dhan toban kun oo dollar halka musharaxa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudugna laga doonayo inuu bixiyo ilaa iyo shan kun oo dollar iyadoo ku-xigeenka labaadna laga doonayo laba kun iyo shan boqol oo dollar lacagtaasi ayaana la sheegay inaanay dib ugu soo laaban doonin wasiiru dowlaha howlaha guud ee xukuumadda federaalk soomaaliya axmed cabdi kaariye qorqoor ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkaasi u hayay dowladda federaalk ee soomaaliya maadaama uu ka mid yahay musharaxiinta iminka u taagan xilka madaxweynenimo ee maamulkaasi galmudug wasiiru dowlaha ayaa iscasilaadiisii ka sheegay magaalada dhowsamareeb ee xarunta u ah maamulkaasi galmudug isagoona si weyn ugu mahadceliyey xukuumadda federaalk ee uu ka tirsanaa mudanayaal iyo marwoyin waxaan rabaa inaan halkaan idinkula wadaago waxaan ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda dowladda federaalk soomaaliya waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo halkan idinkugu caddeeyo insha allah inaan banneeyey xilka wasiirnimada xukuumadda federaalka soomaaliya istiqaalladaydii waxaan u gudbiyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali khayre waxaan ugu mahad celinayaa marmarkaan ugu mahad celiyo madaxda qaranka gaar ahaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya muddadii fursaddii ay siiyeen uga mahad celiyo muddadii aan soo wada shaqaynay iyo kalsoonidii aan ku soo wada shaqaynayna aan uga mahad celiyo waxaan rabaa sidoo kale halkaa inaan uga mahad celiyo golihii wasiirada ee saaxiibaday ahaa ee aan soo wada shaqaynay muddada saddexda sano ah waxaan rabaa sidoo kale inaan halkaa uga mahad celiyo wasaaraddii wasaaradda howlaha guud wasiirka wasiir ku-xigeenka agaasimayaasha shaqaalaha dhammaan inaan idhaahdo mas-uuliyaddiinna si wanaagsan insha allah allah idinku garab galo waxaan rabaa inaan jaaniskaas maadaama aan ku jiro howl kale aanan ka xayirin ummadda soomaaliyeed in loogu adeego oo uu ugu adeego qof kale oo soomaaliyeed oo xaqu leh inuu ugu adeego waxaan rabaa mar labaad inaan madaxdaydii madaxdii qaranka u mahad celiyo sida wanaagsan habbooneed ee aan howlihii ay ii idmadeen oo ummadda somaliyed ii idmatay aan u soo wada wadnay wasiiru dowlahan xilka baneeyey ee u sharaxan xilka madaxweynenimo ee maamulkaasi galmudug axmed cabdi kaariye ayaa waxa uu ballan qaaday in horumar uu ku hogaamin doono galmudug isagoona rajeeyey in doorasho aan wax caqabad lahayn ay ka dhacdo maamulkaasi galmudug
runtii waxaa la soo maray jid dheer oo caddaynaya in ay reer galmudug go'aansadeen inay hore u socdaan dhinacna iska dhigaan wixii dibudhaca aniguna waxaan u soo diyaargaroobay horusocodkaas iyo horumarkaas inaan ka qayb qaato ku hogaamiyo weliba insha allahu tacaala intaas waxaan rabaa inaan u daayo mahadcelinta ma raba inaan baarlamaanka iyo howlahoodii iyo aan kusii dheeraado intaasaan mahadcelintu daynayaa aad iyo aad u mahadsan tihiin ma raba inaan wakti dheer ka qaado waa la daalan yahay waa middaa la taagnaa waxaan leenahay insha allahu tacaala doorasho waxaan filaynaa galmudug sida howluhu ku socdaan noogu dhacda si xor iyo xalaal ah aan lahayn caqabad laga fogaado wax kasta oo keeni kara inay noo keenaan dibudhac hadday tahay dhinaca siyaasadda iyo hadday tahay dhinaca habsame socodka doorashada intaba in laga dheeraado laga fogaado laga dhowrsado wixii keenaya galmudug wax dhibaalkeeda haba yaraatee inkastoo magaaladaasi dhow samareeb ay ka socdaan howlihii ugu dambeeyey ee lagu dooran lahaa guddoonka hogaamin doona baarlamaanka labaad ee galmudug oo isagu kadib gudageli doona inuu maamulo doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisii ayaa dhanka kale waxaa magaalada gaalkacyo weli ku sugan madaxweynihii maamulkaasi axmed ducaale geele xaaf oo isagu dhowaan sheegay inuu la laabtay go-aankii uu talada maamulkaasi ugu wareejiyey wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana magaalada gaalkacyo uu ka wadaa dhaqdhaqaaq liddi ku ah waxa ka socda magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulkaasi galmudug madaxweyne xaaf ayaa waxa uu xilka qaadis ku sameeyey guddoomiyihii degmada gaalkacyo iyo ku-xigeenkiisii waxaana uu sidoo kale uu kala diray golaha deegaanka degmada gaalkacyo isagoona si kumeel gaara u magacaabay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen cusub islamarkaana sheegay in dhowaan uu dhisi doono golaha deegaanka magaaladaasi gaalkacyo inkastoo xilka qaadistaas uu kasoo horjeestay guddoomiyihii magaalada gaalkacyo oo iminka ku sugan magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulkaasi galmudug cabdulxafiid cabdisamad idaacadda s b s magaalada muqdisho
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho